Waxaa sare u kac laga dareemayaa qiimaha hilibka geela lagu iibiyo suuqyada magaalada Beledweyne kadib markii ay yaraadeen xoolihii la keeni jiray suuqyada. Kiilada hilibka geela ayaa hadda maraya qiimahan todoba doolar iyo bar, halka markii hore la iibin jiray lix doolar. Qaar ka mid ah ganacsatada iibiya hilibka geela ayaa raadiyo Beerlo uga warramay qiimaha hilibka geela iyo waxyaabaha sababay sare u kaca ku yimid.
aad baa umahadsantihiin idaacadda beerlole wallaahi horta waxaa- waxaa ka mid ahay ganacsada ka ganacsata hilibka geela gaar ahaan kawaanka ee, daraawiishta geelu baryahan wuu kacsan yahay waayihii hore iyo hadda hadda wuu kacsan yahay sababtoo ah hadda wax waa roob ma jiro abaaraa jirto Een, xoolihiina noo keeni jiray oo baadiyaha miigana noo keeni jiray hadda lama soo safriyo sababtoo dadku abaar baa hayso safarkaas ay soo baxaan dhib bay ku tahay annaga ka ahaan ganacsigeena wuxuu ku xirnaa waqooyiga koonfurta soomaaliya xoolaha nooga mada aad bay u yarayd laakiin waqooyiga xoolaha aan ka helna waa ku nasri qabnay haddana xoolahaas maana helno hadda een, markii la yidhaah jumlahaan ama geela la yidhaah markii la gadaaho miiska la saaro la tafaariiqaynaa hadda kiiladii dadku intay kasay awoodeen anaga waxay naga gataa toddoba doolar ayagana waxaan ka siinaa toddoba doolar iyo bar kiiladaan ka siinaa nus kiilada kaleeto saddex doolar gadi jirnay hadda afar doolar saddex iyo baraan gadnaa soonka intaan la gaarin ka hor een, geela waxaan gadi jirnay lix doolar lix iyo bar hadda se geelii waa la keeni waayey sababtoo soonna waa la galay abaarna waa jirta dadkii xoolaha soo safrinaya macnaha qiim- qiimihii awgeed waana mana soo lagoy karaa mana keeni karaa geelina waa yaryaha hadda se kiiladii waxaan iibinaa toddoba iyo bar awalna waxaan gadi jirnay lix doolar qiimaha geela haddaan kaaga warrama markii hore lix doolaraan gadayni hadda laakiinse ee, toddoba iyo bar ilaa iyo toddoba waa haddana inta uu qaali noqonin ka hor lixaan gadayni lix aa si fiican weliba aa si fiican weliba xoolihii alla waa neefkii la keenana waa qaali Xilliyada uu sare u kac sameeyay hilibka geela ayaa waxaa saameyn kala kulma bulshada danyarta ee aan awoodin inay iibsadaan.